ciidamada dowladda soomaaliya ayaa beryihii u dambeeyey howlgallo ammaanka ah ka waday magaalada muqdisho waryaheena maxamed colaad xasan ayaa howlgalladaasi wax ka weydiiyey afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan waxaad ogtihiin in kooxda loo baxshay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee markii lasoo gaabiyo ugus la yiraa horeyna loo oran jiray shabaab inay markasta qorsheynayaan ama diyaarinayaan dhibaatooyin ka dhan ah shacabka soomaaliyeed raba inay farxadda ku noolaadaan bedelkeeda inay ugu bedelaan inay isku dhex qarxiyaan mujtamaca iyo goobaha ay ku badan yihiin iyo goobaha lagu cibaadeysto sida masaajida iyo waxaa la yidhaha goobaha kale si marka taas looga hortago dowladda waxay diyaarisay qorshooyin looga hortagayo maxaa la yidhahda dhibaatooyinkaas kooxahaas ay damacsan yihiin har iyo habeen ciidanka amniga ma seexdaan waxay markasta dejiyaan qorshooyin cusub ayagoo kaashanaya xogta iyo xuraanka ay ka dhex hilayaan cadowga maxaa yeelay warbixinada waxaa laga helaa inta badan gudaha cadowga laga helaa kooxda ugus halkaasoo ay ku sugan yihiin dad riboor u keena ciidamada kala gedisan ee qalabka sida ee amniga ka shaqeeya soomaaliyeed sidaas darteedna waxaa la dejiyay istaraatiijiyooyin qorshooyin cusub oo looga golleeyahay sidii looga gaashaaman lahaa dhibaatooyinka kooxahaas ay damacsan yihiin wa waa gartay isgoysyo fara badan iyo meelo fara badan oo magaalada ka mid a ayaa ciidamadu habeenadii ugu dambeeyey ay baaritaan ka sameynayeen marka wax ilaa iyo hadda lasoo qabtay ama howlgallada cid lagu soo qabtay ma jirtaa waxaa u dambeeyey shalay in ciidamada amniga ay soo qabteen dad ku howlanaa kana ganacsanayay waxaa loo yaqaano muqaadaraadka gaar ahaan waxaa loo yaqaano xasiisada iyo iyo khamriga la macmilo ee calaqa loo yaqaano kaasoo isgoyska siinay kasoo qabteen ciidamada amniga muhiimada ciidanka wadooyinka taagan oo aad sheegtay ma aha keliya inay gaadiidka iyo baaraan haraabiga kooxda ugus balse waxa weeye inay maxaa la yidhaahdaa la dagaalaan xataa waxyaabaha maanka dooriya oo sida maandooriyaasha iyo waxyaabaha lamidka ah dadka ka ganacsada oad og tahay wadankeena inay mamnuuc ka tahay in laga ganacsado waxyaabahaas maanka dooriya ama ama ama loo yaqaano khamriga iyo iyo muqaadaraadka qaybihiisa kala gedisan oo qeyb ka ah falalka maxaa la yihahda amni darro marka howlgalladu sidaasay u socdaan kuma salaysna in wax lasoo qabtay waxay ku salaysan yihiin kahortegis dhibaatooyin ay maleegayaan kooxaha nabadiidka ay rabaan inay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan wa wa waa gartay waa waxaad hadalkaagay ku jira maxamed kelimad aad isticmaalaysaan oo ugus aada ugu yeerayso ururka al-shabaab inaad bedeshaan ama magacaas sidaad ugu yeerteen ma go-aan dowladda soomaaliya ay qaadatayba mise hay-adaha ammaanka unbaa u adeegsada kelimadan kooxda al-shabaab hay-adaha amniga waxay matalaan dowladda ma aha kuwo sida ay doonaan iyo meeshaay doonaan ka hadla waxay ku hadlaan talada iyo tusaalaha awaamiirta kasoo baxda madaxda ugu sareysa dalka waana magac runtii ay ku salaysan yihiin kana turjumaya ahdaafta kooxdaas aan ugu yeernay ugus horena loo oran jiray shabaab oo markii lasoo gaabiyo ay tahay magaceedu ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed taasoo ku tusinaysa cadowtooyada kooxda iyo iyo ahdaafteeda ay ku shaqeyso in dowladda ay ufiirsatay islamarkaasna magacii ay u bedeshay marka waxaan leenahay magac kasta oo xunna waa kaahilaan runtii maxaayla xumaan iyo ka shaqeeyaan waxa ay yihiin ayaa shacabka loo jilciyey waxaan marka rajeyneynaa sidaas in hadda kadib lagu yeero
warar kale oan ka helina gobolka gobolada dhexe waxay sheegayaan in sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab uu isu dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya wasaaradda amnigu maxay kala socotaa
wax badanaan kala soconnaa waxaan rajeyneynaa sargaalkaas iyo kuwo kale oo saacadihii u dambeeyay isku soo dhiibay gacanta dowladda kadib markii kooxda ugus ay ku guul daraysatay ahdaafteedii haraadigeedii iyo maxaa la yidhaha horjoogyaasheediina ay ay meel ay ciidsadaan marka ay waayeen ee si siyaabo kala gedisan ula soo xiriirayaan dowladda gobollo kala gedisanna ay kasoo gelayaan waxaad moodaa inay arrintaas aada u badan tahay waxaan si jecel lahay markii aan aan xaqiijino haddii alla idmo oo maxaa la yidhaahdaa arrintaas ay gaartay in lasoo bandhiga inaan soo bandhigi doono sida horeyba aan ugu soo bandhignay horjoogayaal oo kamid ahaa zakariya dabeedeen maxaa la yidhahdaa sida adduunka u doondoonaya marka kuwaas iyo kuwo lamid ah ayaa ku jira gacmaha ciidamada amniga kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idaacadii galabnimo